waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali dalkan australia waxaa laga xusay toddobaadka qaxootiga intii u dhexaysay bishii juun ilaa labaatan iyo kowgeedii balse magaalada beet ee gobolka west australia waxaa maalinta sabtida ee soo socota lagu qaban doonaa socod markaasi loogu talagalay in wacyigelin loogu sameeyo dhibaatooyinka dadka qaxootiga iyo magangelya doonku ay maraan barnaamijkaas waxaa soo qabanqaabinaya doctor siyaad hilow oo khadka telefoonka magaalada beet iigu waramay anoo weydiiyey bal barnaamijkan waxauu yahay waxaanuu yiri aniga uma bixinin big worka big work waa program oo campaign hadda socdo oo lagu xasuusanaya dhibaatada iyo dhibka ay qabaan dadka qaxootiga ah sidaa la socoto dadka qaxootiga ama ama ha joogaano waddan kale ama australia ha joogaana weli waxay qabaan dhibaato marka waxaa waaye wacigelin si maaragta dadka asaga ayaka ee maaragta loo xuso oo loo aqoonsado oo xuquuqdoodana maaragta loogu loogu doodo daraaddeed aan u samaynaynaa socodkan si maaragta bannaankuna aan usoo baxno dadka ayna arkaan in aan samaynayno socodkan lagu maaragta wacigelinaya dhibaatada ay kala kulmaan dadka qaxootiga iyo asylum sikaaga waa garta marka dhibaatooyinkaas kuwa ugu waaweyn oo qaxootiga iyo dadkaas magangelya doonka la soo gudboonaada ama ay la kulmaan maxaa ka mid a way badan yihiin sida hawla socoto australia oo kaleeta hadda dad badan oo waxaa jiraan pid papua new guinea ku xiran detention ku jiro iyo kampyaal fara badan oo qaxooti ay ku xiran yihiina jiraan dadka ayaka maarata xuquuqa ay u haysanin waxaa kaloo jira oo aad aan uwaxgelinayo communitiga soomaalida naftinkeeda dad badan oo waxaa jira maanta ku nool indonesia oo waddan saddexaad ah nabadgelyo u joogo meeshii iida laakiin nabadgelyo aan la siinaynin oo asylum sika ama refugie hadday yihiin aan la aqoonsaneen qaramada midowna ee maaragta ay diiwaangelisay laakiin waddanka ay joogaan ay maaragta loo ogoleen inay xuquuq ku lahaadaan soomaalida ka mid ah oo ay badan yihiin hadda sidaan almost saddex boqol oo qoys baa ku nool indonesia oo ninna war ka haynin australiana aan imaani karin waddan kalena ay qaadan karin oo meeshiida nolol nolol xayaato xun ay ku nool yihiin marka dadkaas oo dhan waa inay maaragtaa wacigelin aan u gelin soo maaragta dowladda australia oo kaleeto ugu aqoonsato dadka ayaka inay isugu geli karaan waddanka xaq bay u leeyihiin qaxooti waaye qaramada midoob bay hoos ku hoos nool yihiin marka maadaama qaramada midoob ee meesha joogto ay diiwaangelisay oo dad oo qaxooti e ay yihiin oo qaxootinimo loo aqoonsan yahay waxaa muhiima in maarata loo loo tixgeliyo nidaamka qaxootinimada si maarata resettlement ee ayakana ku helaan waa gartay marka barnaamijyada aad ka shaqaysa waxaa sidoo kale ka mid a kuwa dadka disabilityga ama naafada lagu caawiyo aad qayb laftigaagu ka tahay kuwaasna maxaad ka qabataan howlaha dadka naafada way ka duwan tahay hadda waxaan hadda missionkan great work aan u samaynayno laakiin waxaa xasuusataa programka dadka qaxootiga naftigooda waxaa ku jira dad maaragta ayakana naafa ah oo ayakana xuquuq aan haysanin oo misane u ah maaragta caruur oo naafo ah misane waalid u ah oo dad naafana ay yihiin laakiin aan xuquuqa weli aan helin ay mara waddanka ku joogaan example haddaan kuu sheego waxaa jiraan dad migrants oho markay waddanka imaadaan toban sana waa inay sugaan inay helaan dhaqaalo ceer misane ay qaataan hadday skilled migrants ay yihiin toban sana waa inay sugaan haddii ay qaxooti yihiin laba sana at least laba sano ilama afar sano waa inay sugaan oy maaragta la siiyo lacagtooda ceerta ay ku qaadan lahaayeen marka dhibaatadaasna way iska jirtaa so xuquuqda xuquuqda dadka qaxootiga waa loo siman yahay ama naafo ahaaw ama qof kale oo caadiya oo maaragta lixaadkiisa qaba ahaaw xuquuqda dadka naafada amin qaxootiga oo la ansixiya conventionka refugee convention nineteen fifty one waa loo wada siman yahay xuquuqdana waa loo siman yahay laakiin waxay ku xiran tahay waddanka aad magangelyada ka doonanayso misena qaxootinimo aa ku tahay inuu xaqaada u ku siinayo oo maarata oo buuxan oo sidaas inaad ku helayso xoqaada aad ku helayso marka arrimahaasoo dhan baan u doodaynaa oon u soconaa khaasatan hadda walkinkan aan samaynayo big walker waxaan lacag dhaqaalo oogu gurahayaa oo sponsorship toban kilomitr baan horta soconayaa shan shan kilomitr oo socodka ah iyo soo noqodkii oo shan kale ah marka tobankaas ayaan soconayaa sponsorship baan raadinayaa dadka inay maaragta dhaqaale ay maaragta aan ku guro sidii iide dhaqaalahaasna marka waxay ka caawinaysaa dadkan qaxootiga oo hadda detentionka ku xiran oo qeyb qeybaha barkood ee hataa maarata maskaxda ay ka xanuunsan yihiin qeybaha barkood ee caruurtoodiiba cunto ay u haysanin misena guriga guryaha guryaha ee ciriiri ku haysato shelter fiican ay haysanin dhaqaalaha aan guraayo qeybtaasay ka noqonaysaa maarata dadkaas sidaan ku caawin waa garta marka dadkaas qaxootiga ah oo matalan kuwaad sheegtay soomaalida ah oo indonesiya jooga dibadda laakiin marka la fiiriya qaxootiga gudaha ku jiro waddanka yimid iyo dhibaatooyinka haysta oo aad ka caawisaan waxaa ka mid a siday waddanka u degi lahaayeen nolosha australia siday ula qabsan lahaayeen adeegyada noocaasa ma jiraan miyay yar yihiin mise dadkaan ogeyn adeegyadaas inay jiraan oo waad isku xirtaan adeegii iyo qofkii u baahnaa
dadka wacyigelin baan samaynaynaa markaan bannaanka usoo baxno oo socodka saan oo kaleta aan samayno adiga iyo kuwo kale oo maaragta suxuufiyiin ay ay maaragta warka naga duubaan kulliba arrinta way fidi marka dowladdana pressure bayn saaraynaa si maaragta ay dadka ayaka ay u fidiyaan maaragta macaawino ay u siiyaan misena visooyin ay maaragta sidii for example dadkii maaragta nineteen twenty twenty thirteenkii soo galay soddon kun oo qof baan weli aan aan aan permanent resident aan helin oo weli udodayaya inay maarata ay ay helaan permanent residence iyo resettlement ay helaan qeybaha barkood since twenty twenty twenty thirteenkii siday waddanka u imaadeen ayagoo qaxootinimo ku imaadeen xuquuq ay ku guursadaan oo ay familigooda ay ku helaan misena caruurtoodii ay dib ugu noqdaan oo maaragta ay soo fiiriyaan weli ma haystaan waana waana arrimo xasaasi ah oo oo maaragta xuquuqda bini aadanka ah qofka xaq buu u leeyahay inuu xiriir la sameeyo qoysaskiisa uu ka dhashay iyo dadkii oo asaga ehelkiisana in uu la xiriiro laakiin twenty thirteen ilamaa waktigan waxaad arkaysaa ninkii isagoo dhalinyaro ahaa dhalinyaro ahaa oo waddanka imaaday maxaa laga joogaa labayo toban sanaa laga joogaa labayo toban sana dib ogumuu noqonin waddankiisii xaq buuna u leeyahay inuu maaragta sharci intuu helo xornimo uu dareemo waddankiisa uu ku noqdo familigiisa handuu rabo uu kasoo guursado uu meel dego xaq buu u leeyahay waa waa arrin maaragta basic ah basic needs ay kamid tahay dadka ayaka waa inay gudaha oo joogaan waa in la siiyaa maaragta sheltas guryeynta in la siiyo waa ogsoon tahay magaalooyink magaalooyinka australia now inay dhibaato weyn ka jirto guryeynta ay dhib ka taagan tahay ka waran qofka aan visa haysanin oo tenancy hata aan helaynin marka aad baa loo dhibaataysan yahay hay-adda aan dhaqaalaha u guraayo carad baa la dhahaa waa center for asylum seekers and detainees oo ku saabsan asylum refugee asylum seekers and detainees dadkaasay maaragta ay caawisaa dhaqaalaha aan siinayno dhaqaalo fiicanna horta maba haysto dowladda kamaba hesho grants iyo waxaas kama hesho badanaa waxay ku waxay waxay waxay ku dadka ku taageeraan wixii maaragta aniga oo kaleta iyo dad kale iyo ay u guraan oo ay ku caawiyaan ay ku taageeraan marka waa waa capacitygooda ay dhaqaalo ku helaan aad bay u yar tahay taas waay aan u samaynayaa socodkan si aan ku wacyigelino dhibaatada ay qaxootiga qabaan ee asylum seekerska detention kuwa detentionka ku jiro iyo sidii aan ku caawini lahayn hay-adan noocan oo kaleeto oo maarata aad isku taxalluujiso si ay u caawiso dadka qaxootiga barnaamijkaas socodkaas qaxootiga lagu caawinayo goormaa la qabanaya xaggee dadku isugu imaanayaan xaggee laga lugeynaya xaggee la gaaraya haddaad dadka matalan beed joogo dadka rabo inay igala soo qayb galaan waxay imaani karaan scabro beach ee west australia scabro beach west australia dadka garanaya hadda halkaas aan iskugu imaano nine o'clock saddexda saac oo subaxnimo aroortii misale sagaalka aroortii aan iskugu imaano taariikhdana waa sideed iyo labaatanka sabtida by twelve o'clockna waan dhamaynayna insha allah socodka so qofkii raba inuu igala qayb galo halkaas uu igu imaani karaa waana iwl appreciate maarata soomaali badan inay meesha imaadaan ooy igala socdaan haddii ay fursaddaas ay haystaan inay igala qayb galaan aad baan ugu farxayan lahaa waxaa hadda ila socoto dad dadka hadda ogolaaday inay ila socdaan oo qowmiyado fara badan ka ka kala imaadeen around soddon ruux baa hadda isdiiwaangelisay oo diyaar u ah inay ila socoto igala qayb qaadato socodkaas kaasina wuxuu ahaa dictor siyaad hilow oo khadka telefoonka magaalada beet iigu waramayey haddaad doonaysid macluumaad dheeraada oo ku saabsan socodkaasi loo qabanayo qaxootiga waxaad geli kartaa websiteka givenow dot com dot a u xariijin c r xariijin big work for refugees ama big work for refugees dot com o dot a u
like as la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sb s soomali